waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha augustan ay tahay labaatan sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mida hogaamiyaha xisbiga greenka oo sheegay in go'aanka dowladdu ay qof maamulo ugu magacowday urur shaqaaleedka dhismaha inay tahay mid khatar ku ah sharciga iyo kala dambaynta hogaamiyaha xisbiga greenka ayaa sheegay in xisbigiisu aaminsan yahay in sharciga dowladdu ay ugu magacowday qof maamula ururshaqaaleedka dhismaha ay yihiin arrimo khatar ku ah sharciga iyo kala dambaynta dalka sharcigan lagu magacaabayo qof maamula ururshaqaaleedka c f m a u ayaa la ansixiyey kadib markii ururshaqaaleedkan loo soo jeediyey eedo la xiriira dembiyo ay galeen mucaaradka ayaa iyagu ku raacay dowladda in la ansixiyo hindiso sharciyeedkan kadib markii isbeddel ay rabeen lagu sameeyey kuwaas oo ka mid ahaa in ururshaqaaleedkan la maamulo muddo saddex sanaa ugu yaraan ururshaqaaleedka ayaa iyagu dhaliilay sharcigan iyagoo sheegay intani xubnaha ururshaqaaleedkan ay ka qaadayso xaqii ay u lahaayeen nidaam cadaalada wasiirka shaqada iyo shaqaalaha mary wats ayaa isagu soo dhoweeyey sharcigan maamulka loogu samaynayo ururshaqaaleedka dhismaha kadib markii eedo sida hadalka uu dhigay laga naxo loo soo jeediyey ururshaqaaleedkan afhayeenka arrimaha dibadda u qaabilsan mucaaradka simon birmingham ayaa sheegay dalal deeqsiya marka loo eego shacabkooda dibudejin u sameeya dadka markaasi soo qaxa waxa uu sheegay in ay jiraan dad aad u fara badan oo doonaya in dibudejin bini'aadan la sameeyo adduunka oo dhan kuwaas oo aan loo heli karin aysanna macquul ahayn in dibudejin la wada siiyo wixii ka horreeya bisha augosta labayo tobankeedii dowladda ayaa u diiday fiisooyin ayaa la yidhi toddoba kun boqol kow iyo toban qof oo falastiiniyiina waxayse fiisooyin siisay laba kun sagaal boqol iyo labayo labaatan isla wakhtigaas siddeed kun iyo toddoba boqol iyo afartan iyo lix fiisa ayaa la siiyey muwaadiniin israa'iiliyiina halkaa laba boqol iyo soddon iyo shan loo diiday fiisooyinkii tan ayaa imanaysa iyadoo hogaamiyaha mucaaradka peter dutton lagu eedeeyey cunsurnimo kadib markii uu sheegay in qaar ka mida dadka ka soo qaxaya khaza ay yihiin argagixiso xamaas ah wuxuuna uu ku baaqay in fiisooyin aan la bixin inta laga hubinayo nidaamka dadkaasi lagu baarayo kumanaan dibadbaxayaal taageersan falastiiniyiinta ayaa isugu soo baxay magaalada chicago gaar ahaan halka uu shirweynuhu uga socdo xisbiga dimuqraadiga iyagoo cambaareeyey booska uu ka qaatay madaxweyne biden arrimaha israa'iil dibadbaxyada waddankao dhan ka dhacayay oo ay ku jiraan bulshooyin falastiiniyiin iyo carab ah oo ka dhacay gobolka illinoy iyo gobollada ku dhaadhow ayaa isu soo baxay si ay fariin ugu diraan xisbiga dimuqraadiga oo uu markaasi ku kasbado codadkooda saadaasha hawada berito arbaca magaalada melbourne waa roobab iyo sagaal iyo toban sidnina inta badan waa cadceed iyo shan iyo labaatan halkii doolara australiyaana maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo doolarka maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho